alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd diinteenna islaamku waa diin kaamilah oo ka hadlaysa dhammaan jawaanibta ama dhinacyada ay u baahan tahay nolosha insaanku weliba si daqiiqa oo tafsiil leh oo faahfaahin leh uga hadlaysa weeye diinteennu ma ahan keliya calaaqadda u dhaxaysa addoonka iyo rabbigii bal waxaa ka mid ah maqaasidda ugu waaweyn waxaa ka mid ah in ay nidaamiso calaaqaadka insaanka kala dhexeeya dadka kale waxaa ka mid a maqaasidda diinteenna ka mid ah in ay ku sifoobaan dadka u nisbo sheegta diintaas makaarimul akhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan inay ku sifoobaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay in ay ka mid ahayd maqaasidii ama muraadkii loo soo saaray oo loo soo bixiyey inuu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan wuxuu yidhi innamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq aw liutamima saalixa alakhlaaq waxaa la ii soo saaray oo la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan inaan dhammaystiro shareecadeennu marka waa shareecadaha ilaahay uu soo dejiyey midda ugu kaamilsan weeye sababtooda nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagaa dhammaystiray wixii ka dhimanaa shareecadihii hore wixii ka dhimanaa isaga ayaa dhammaystiray liutamima makaarima alakhlaaq akhlaaqdu waa qofka suuradiisa qarsoon weeye qof kastoo insaani wuxuu leeyahay laba suuro ama laba aragtiyood laba siyood baa loo arkaa suurada koowaad waa suurada daahirka ah qofka masawirkiisaan daahirka ah oo muuqda oo ah abuuristan ilaahay uu jirkiisa u abuuray midi waa dheer yahay midi waa gaaban yahay midi waa cad yahay midi waa madow yahay midi waa qurxoon yahay midi waa foolxon yahay taas waa daahirka suurada daahirka weeye suurada labaad waxa weeye suurada baatinka oo qarsoon oo ah naftiisa xaaladda naftiisu ay ku sugan tahay oo sifada ilaahay uu ku abuuray ah sifadaasoo ay ka soo fulayso acmaasha afcaasha qofka uu samaynayo afcaashaasi ama khayr ha noqoto ama shar ha noqoto isagoon u baahan inuu ka fakero u baahan maalan qofka ilaahay uu ku beeray geesiga ah haddii wax dhacaan isla markii geesinimadu way ku beerantaha uma baahna inuu ka fakero sida midka fulayga ihi markii wax dhacaan laga cabsado fulaynimadii ay ugu beeran tahay oo hore uusan uga fakarayn ilaa fulaynimadii ma ahane sida midka deeqsiga ah haddii ay timaaddo meel u baahan in wax la bixiyo naftiisa ay ku beeran tahay inuu wax bixiyo baynamaa midka bakhiilka ah ay usoo degdegayso bakhiiltinimada usoo degdegayso sidaasoo kale qofka ilaahay uu xishoodka ku beeray wax laga xishoodo markuu arko uma baahna inuu ka fakero waa xishoodkii baa kusoo dhacaya marka wixii qofka ilaahay naftiisa ku beeray ayaa markiiba ka soo daahiraya oo ficilkiisu uu noqonaya marka halkaa waxaa nooga caddaanaysa qofku akhlaaqdiisu akhlaaq wanaagsanna inuu ku sifoobi karo akhlaaq xunna inuu ku sifoobi karo insaanka ama qofka bani aadamkaa laguma qiimeeyo dhirirkiisa iyo ballaciisa midabkiisa iyo quruxdiisa faqrigiisa iyo haninimadiisa laguma qiimeeyo waxaa lagu qiimeeyaa akhlaaqdiisa iyo afcaasha uu samaynayo oo ka turjumaysa akhlaaqdiisa ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha waxaan idinka uunnay lab iyo dhadig wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu waxaan idinka dhignay shucuub iyo qabaa'il si aad isku garataan oo isku kala aqoonsataan ina akramakum cinda allaahi atqaakum kan idinkugu karaamada badan idinkugu wanaagsan ilaahay agtiisa waa midka idinkugu cabsida badan ma aha midka idinkugu maalka badan ma aha midka idinkugu quruxda badan ma aha midka idinkugu qabiil xoog badan waxa weeye midka ilaahay agtiisa laga jecel yahay waa midka idinkugu cabsida badan weye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum ilaahay ma fiirinayo suuradiinna kore iyo maalkiinna ma fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuu fiirinayaa quluubtiinna iyo acmaashiinna ayuu fiirinayaa akhlaaqdu waxay ku xiran tahay caqiidada waxa qofku ictiqaadsan yahay qofkii hadduu leeyahay caqiido wanaagsan oo qofkii maalan waa muslim laakiin uusan akhlaaq lahayn wuxuu la mid yahay akhlaaq wanaagsan hadduusan lahayn wuxuu la mid yahay geed aan hoos lahayn mirana lahayn sidoo kale qofku haddii uu sheeganayo akhlaaq laakiin uusan caqiide lahayn maalan waa gaal oo kale waxa iyaduna waxba ma tarayso waxay la mid tahay dhalanteed nin shaacira ayaa waxaa la yidhi ninka hebelah waa nin weji qurxoon laakiin akhlaaqdiisu xun tahay markaasuu wuxuu yidhi jamaalu lwajhi mac qubxi nufuusi ka qindiilin calaa qabri lmajuusi wuxuu yidhi weji qurxoon iyo naftii oo qabiixa naftii akhlaaqdii oo akhlaaq xun ah waxay la mid tahay buu yidhi faynuus laga dul shiday qabri nin majuusi oo dab caabuda majuusigu waa gaalka dabka caabuda marka qabri majuusi haddii faynuus iyo nan laga dul shido waxba u tari mayso qofku marka hadduusan diin lahayn akhlaaqdiisu waxba tari mayso waa akhlaaq maslaxad ku dhisan haddii maslaxaddaas uu helana waxaa laga yaabaa inuu isku ilaaliyo hadduu maslaxaddaa ka waayana waxaa li- wuxuu- waa ka tegaya laakiin qofka muslimka ahi akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisu waa isku xiran yihiin akhlaaqda aslanba wuxuu ugu wanaagsan ugu sifoobayey ilaahay inuu ku raaligeliyo ee kama laha qarad ama dan adduunye kama leh akhlaaqda yaan uga dayanaynaa akhlaaqda wanaagsan yaan uga dayanaynaa waxaan uga dayanaynaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam anas ibni maalik radia allahu canhu wuxuu ahaa khaadimkii nabiga u khidbaynahayay toban sano wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi khuluqaa rasuulka ilaahay wuxuu ahaa dadka midka ugu akhlaaq wanaagsan ayuu ahaa dhammaan dadka midka ugu akhlaaq wanaagsan ayuu ahaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ammaanay qur-aankiisa ku ammaanay caqligiisaa ilaahay ammaanay maa dalla saaxibukum wamaa gawa ilaahay carabkiisuu ammaanay wamaa yantiqu cani ilhawa ilaahay sharcigiisuu ammaanay in huwa ilaa waxyun yuuxa ilaahay qalbigiisuu ammaanay maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa ilaahay araggiisa ayuu ayuu ammaanay maa zaaqa albasaru wamaa tagaa ilaahay dulqaadkiisa iyo xilmigiisa ayuu ammaanay bilmu'miniina ra'uufu raxiim akhlaaqdiisa ayaa ilaahay si gaara u ammaanay wainaka lacalaa khuluqin cadiim wainaka muxamadow lacalaa khuluqin akhlaaq dusheed ayaad ku sugan tahay khuluqaasoo cadiimin weyn nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ahaa ilaahayna ugu tilmaamay asxaabtiisa iyo dadkii la noonaa ay ugu tilmaameen marka nebiga ayaana la faray marka inaan uga dayanno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinkugu su- idinkugu sugan dayasho wanaagsan wixii marka akhlaaqa wanaagsan oo wixii akhlaaqa oo nebigu uu ku sifoobay waan ku sifoobaynaa wixii uuna amray waan fartoomaynaa wuxuu naga reebay waan ka haraynaa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wixii rasuulka idinla yimid qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii idinka reebana ka hara marka wax alla wixii rasuulka ilaahay uu nagu hanuuniyey oo na tusay waan ku sifoobaynaa oo akhlaaq wanaagsana iyayba noqon dadka kale agtooda yayse ka wanaagsanaan wixii uu naga reebana waan ka haraynaa dadka kale agtooda haba ka wanaagsanaadeen sida aan wax u cunayno sida aan wax u cabayno bidax wax ku cuni mayno kuna cabi mayno haba dadka agtooda qaarkood haba ka ahaato in bidaxda waa lagu cuno wax lagu cabo horumar iyo reemagaalnimo agtooda haba ka ahaato sida aan wax u xiranayno dharka aan xiranayna waa inuu dhar astura jirkeenna asturahayo waa inuu yahay ma aha dhar qaawan ma aha ee kiina laka reebay oona laka manciyey sida raggaoo kale waxaa laga reebay inay xariir xirtaan dumarka waa loo fasaxay ragga waxaa laga reebay inay dahab isku qurxiyaan dumarka waa loo fasaxay ma xiranayno haddaan rag nahay dahabna isku qurxin mayno xariirna xiran mayno sida aan timaheenna tinteenna u jarayno waxaan ka qaadanaynaa rasuulkeenna ayaan ka qaadanaynaa waxaa jira siyaabo uu nebigu calayhi salatu naga reebay waxaa ka mid ah inaan madaxeenna qaarna xiirno qaarna dayno waa naga reebay iyadana sidaas nebigeenna uga dayanaynaa sidaa u seexanayno inaan miigta u seexanno inaan tahaaro ku seexanno sida aan wax u salaamayno sida aan u soconayno waana loo sheegay sida aan dadka ula dhaqmayno waalideyn ha noqdeen qaraabo kale ha noqdeen deris ha noqdeen saaxiiba ha noqdeen muslimiin ha noqdeen muslimiin keyrkood ha noqdeen gaale ha noqdeen sida aan ula dhaqmayno dhammaan waxaan ka qaadanaynaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaan uga dayanaynaa waxaa yaab leh in aan maalin walba tobannaan jeer aan nabiga ku salino sala allahu calayhi wasalam salaadaheenna dhexdooda aan ku salino magaciisa in intaasoo jeer maqalno aadaanka marka salaada la adimayo ashhadu anna muxamadan rasuulullah qofka waxaa laga yaaba haddaa su-aal weydiiso tirahdo nebiga ma jeceshaha inuu kula yaabo ku yidhahdo su-aasha uu la yaabo bal inuu jecel yahay iska daayo wuxuu diyaar u yahay inuu naftiisa ku furto difaaca nebiga u difaacayo diintiisa difaacayo naftiisa inuu u horo ayuu diyaar u yahay laakiin sidaasoo ay tahay waxaad arkaysaa dad badan oo dadkii ka mid ah siiba dhallinyarada ka mid a waxaad arkaysaa inay nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii iyo akhlaaqdiisii ay khilaafahayaan aysan baranayn aysan dadka weydiinayn akhlaaqdii nabiga aysan aysan weydii aysan weydiinayn oo aysan ku dhaqmayn bal ay si cad u khilaafahayaan taasina waxay ka mid tahay dacful iimaanka ayay ka mid tahay qofka iimaankiisa daciiftinimadiisa ayay ka mid tahay marka waxaana lakaga baahan yahay maadaama nebiga aan jecelnahay oo jacaylkiisa sheeganayno inaan ku dhaqanno akhlaaqdiisii aan ku dhaqanno oo raacno ayaana lakaga baahan yahay dadka qaarkood markii laga sheekeeyo akhlaaq wanaag ama dabeecad wanaagga waxay u haystaan qofka akhlaaqda wanaagsan inuu yahay qofka aan dadka khilaafin oo wax alla wixii qofka maaragta laga rabo laga fushan karo haba khilaafsanaadeen waxaas diinta ha khilaafsanaadeen dadka ma khilaafo caadada ma khilaafo dadka kama maaragta kama burburiyo waxa ay samaysanayaan hadday rabaan waxaas ha khilaafsanaadeen diinta maya akhlaaq wanaag taas maaha akhlaaqdu waxay ku xiran tahay wixii diinta waafaqa ayay ku xiran tahay haddii diinta la khilaafo oo meeshii caadad diinta khilaafsan ay timaado inuu qofku waafaqo maahan taasuna waxay ka mid noqonaysaa hadduu waafaqo akhlaaq wanaag noqon maysee akhlaaq xumay noqonaysaa akhlaaqda wanaagsan qofka kor bay u qaadaa mujtamaciisa dhexdiisa ayay kor ugu qaadaa badanaa dad mujtamaca dhexdiisa ka shuhroobay oo kasbaday sumcad wanaagsan akhlaaq wanaagiisa darteeda ku kasbaday isagoon ahayn qof maal lagu yaqaan qof mansib lagu yaqaan wuxuu ku kasbaday dadka quluubtooda akhlaaqdiisa wanaagsan waxaad arkaysaa mid kale oo dadku ay dhibsanayaan xataa magaciisa sheegiddiisa ay dhibsanayaan iska dhaaf inay la fariistaan iska dhaaf inay la saaxiibaan sababtuna waxa weeye waa akhlaaq xumadiisa waa carabka afxumadiisa waa caydiisa waa lacnadiisa waa ceebeyntiisa waa sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa uu ku yidhi ina shara annaasi cinda allahi mansilatan yowma alqiyaama dadka midka ugu sharta badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaamo man tarakahu annaasu itiqaa'a sharih waa qof dadku ay ka tageen oo ka fogaadeen ayagoo iska ilaalinaya shartiisa ka fogaanaya ka cabsanaya ay ka tageen dadku dad badan baa sidaa ku sifaysan oo su'ul khuluq ku sifaysan qofkaasi wuxuu noqonayaa dadka kuwa ugu sharta badan maalinta qiyaamo akhlaaqda wanaagsan marka qofkii waxay u yeeshaa sumcada wanaagsan ayay mujtamaca dhexdiisa ugu yeeshaa sida akhlaaqda xun ay qofkii u yeesho sumcad xun sidoo kale akhlaaqda wanaagsan mujtamaca waa kor yeeshaa waxay ka qayb qaadataa mujtamaca ishaysigiisa iyo horumarkiisa iyo sumcadiisu inuu ku yeesho sumcad wanaagsan mujtamacaadka dhexdeeda uu ku yeesho mujtamac maalan ay mashhuur ka noqotay diin ku shuhroobay la mid maaha mujtamac ku shuhroobay fisqi iyo fujuur mujtamac ay mashhuur dhexdiisa ka noqotay isku gargaarid dadka kale inay taageeraan in ay martida wanaajiyaan oo sharfaan dulmiga inay iska qabtaan dadka baahan inay saacidaan deriska inay wanaajiyaan qaraabada inay xiriiriyaan mujtamaca sifaadka ku sifoobay la mid maahan mujtamac mashhuur ku noqday intaas cagsigeeda ama didkeeda la mid noqon maayo mujtamacu marka salaaxiisa iyo hagaagiisu wuxuu ku xiran yahay akhlaaqdiisu inay wanaagsanaato sida uu yidhi ninkii shaacirka ah oo masriga ah axmed showqi wa inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummaduhu waa akhlaaq buu yidhi inta ay jirto ummadii intay jirto waxay ku jirtaa akhlaaq weeye fain humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu haddii akhlaaqdoodii ay tagtana mujtamacaadkaas iyaguna mujtamacaas mujtamac tegay weeye isaguna waa dhammaaday akhlaaqda wanaagsan fadli badan ayaa ku soo arooray nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ana zaciimun bibeytin fii acla aljanna liman xasuna khuluquh anaa u ballanqaaday oo u damaano qaaday guri ku yaalla jannada meesha u sarraysa qofkii akhlaaqdiisu ay wanaagsanaato ayuu yidhi nebigu sal allahu caleyh wasalam guri ku yaalla fii acla aljanna jannada meesheeda sare ku yaalla ma sheegin nebigu salaad badan ma sheegin soom badan ma sheegin xaj badan ma sheegin jihaad badan ma sheegin akhlaaqdii wanaagsanayd ayaa lagu gaarhayaa gurigaas ku yaalla jannada meesha u sarraysa yaana kuu ballan qaaday oo kuu kafaalo qaaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey waxa dadka jannada geliya maxaa ugu badan markaasuu wuxuu yidhi taqwa allaahi wa xusnu lkhuluq labadaa shay ilaahay oo laga cabsado iyo akhlaaqda wanaagsan taqwa allaah alla ka cabsigu waxaa weeye qofku inuu hagaajiyo wixii u dhexeeyey asaga iyo rabbigiis xusnulkhuluqna waxaa weeye inuu qofku hagaajiyo wixii u dhexeeyey asaga iyo dadka u dhexeeyey qofkii marka hagaajiya wixii u dhexeeyey asaga iyo ilaahay iyo wixii asaga iyo dadka u dhexeeya hagaajiya qofkaasi jannadii wuu waajibsan nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna min axabikum ilay waaqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa dadka dadka agtayda loogu jecel yahay waxaa ka mid a oo majliskooduna majliskayga maalinta qiyaamo ugu dhow waxaa ka mid ah dadkiina idinkuu akhlaaqda wanaagsan axabu nnaasi ila nabiy sal slam dadka nebiga alay sl dadka ugu jecel yahay dadka maalinta qiyaamo majliskiisu iyo makaankiisu uu nebiga majliskiisa ugu dhow yahay ma aha maal ma aha jaahna ma aha mansibna ma aha وأخلاق ونحسن وحجر النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم قفك مؤمن كاهي أخلاق سوى ناكسن وحو كجارة درجة أوجاره قفك صائم كا أو قائم كا قفك صوم كالسنة بدية iyo qiyaamuleylka badiya darajada uu gaaro ayuu wuxuu ku gaaraa akhlaaqda wanaagsan ayuu ku gaaraa soomka iyo qiyaamuleylku waa acmaasha kuwa ugu sharafta badan weeye waxaa la siman oo oo la tartamaya akhlaaqda wanaagsan ayaa la tartamaysa see marka qofku uu u xaqiijin karaa in uu yeesho akhlaaq wanaagsan akhlaaq alxasana inuu yeesho see u xaqiijin karaa xusnu lkhuluq waa laba nooc nooca koobaad waxa weeye xusnu lkhuluqi maca allah qofku inuu akhlaaqdiisa wanaajiyo xagga rabbi sidii ilaahay ula mucaamali lahaa markii uu rabo qofku inuu la yimaado xusnu lkhuluq maca allah saddex arrimood buu ku imaan karaa arrinka koobaad waxa weeye talaqi akhbaari illaahi bitasdiiq akhbaarta ilaahay xaggiisa uga timid inuu kala hortago rumayn isagoon shaki iyo taradud midna ka gelin ilaahay wuxuu nooga warramay arrimo badan oo qaybiyaada horay wax hore u dhacay sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu samaawaadkan u abuuray siduu bani aadamka u abuuray siduu aadam u abuuray oo ciid uga abuuray ummadihii hore rusushii u soo diray sida ay u qaabileen iyo waxay kala hor yimaadeen sida ilaahay u halaajiyey kuwii gaalada ahaa iyo waxa soo socda ayaa ilaahay naga noo sheegay jannada iyo naarta iyo xisaabta iyo xashriga soo saaridda iyo siraadka iyo miisaanka akhbaartaas marka naloo sheegay qofku inuu kala hor yimaado rumayn isagoon wax shakiya ee taraduda midna la imaan lianna allaha asdaqu lqaa'iliin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman asdaqu min allahi qiila waman asdaqu min allahi xadiida ilaah yaa ka run badan cid ka run badan ma jirto arrinka labaad waxa weeye qofku inuu awaamirtii ilaahay wixii uuna amray iyo wixii uu naga reebay qofku inuu iyadana kula dhaqmo fulin isagoon wax taraduda aan la imaan oo qalbigiisu munsharix u yahay oo ku faraxsan yahay ilahay wuxuuna amray cibaadaad soon salaad xaj waxbixin baana la amray mashaqaa ku jirta dhibaataa ku jirta qofku inuu dhibkaas waa inuu maaragta ku faraxsan yahay inuu amarka ilaahay fuliyo sidoo kale wixiina laga reebay zina iyo sariqa iyo xaaraamoo dhan qofku inuu ka haro ilahay dartiis uga haro mucaamalaadka xaaraanta sida ribada iyo mucaamalaadka xaaraanta o dhan qofku inuu ka istaago ilahay dartiisa uga istaago sababta ilaahay baa amray taasuna marka waxa weeye waa midda labaad midda saddexaad waxa weeye qofku qadartii ilaahay inuu iyadana ku qaabilo sabar iyo raalli ahaansho qadarta ilaahay nooc waxaa jira qofka xanuujinaya waxaa ka mid a maradka jirada faqriga iyo wax iyo inuu qof maalan qofkii qofkii wuxuu weyn karaa maalkiisii qariib qof qariib ah ayuu weyn karaa ka jiran karaa ama ka dhiman karaa qadartaas ilaahay marka inuu si raalinimaa uga hor yimaado oo ku qaabilo oo uusan ku qaabilin caro iyo tasakhud uusan ku qaabilin taasuna waa midda saddexaad saddexdaas arrimood markii qofkii laga helo oo ilaahay khabarkiisina uu rumeeyo axkaamtiisina uu fuliyo qadartii ilaahayna uu raalli ku noqdo qofkaasi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula dhaqmay akhlaaq wanaagsan nooca labaad waxa weeye xusnu lkhuluqi maca alkhalq ama maca annaas dadku inuu qofku kula dhaqmo khalqiga inuu kula dhaqmo akhlaaq wanaagsan iyaduna sidoo kale saddex arrimood bay ku imaanaysaa arrinka koobaad waxa weye kaful adaa horta khalqiga ilaahay dadkii inaad dhibkaaga ka daysid oo dhibkaaga aadan dadkii dhibin nooc kastoo dhibka uu yahay dhibkaasi ha noqdo qofka maalkiisoo lagu xadgudbo oo laga qaato ama laga qisho ama laga khiyaano sidoo kale qofkii oo lagu xadgudbo ama la dilo ama maarata la dilo ama la caayo ama la lacnado ama la xanto ama namiime lagu sameeyo ama la xaqiro ama xiqdi iyo xasad waxaasoo dhan qofka horta inuu dadkii kala fogaado arrinka labaad badlu nadaa qofku inuu wax bixiyo badlu nadaa waxaa laga wadaa qofku inuu deeqsi noqdo kariim inuu noqdo khaasna kuma aha maal kaliya khaas kuma aha qofku naftiisuu dhiibi karaa maalkiisuu dhiibi karaa jaahiisa iyo wejigiisuu dhiibi karaa cilmigiisuu dhiibi karaa iyo wax kasta oo ummadda anfaca inuu dhiibo waxaa soo gelahaya sidoo kale qofku inuu dadka iska cafiyo oo qofkii waxyeelay uu u dhaafo iyaduna waxay ka mid tahay wax dhiibiddii bay ka mid tahay iyaduna marka waa midda labaad midda saddexaad talaaqatul wejhi qofku weji furfuran inuu ummadda ku qaabilo si farxad leh dadka inuu ku qaabilo uusan noqon wejhi macbuus uusan noqon nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talq macruufka waxba ha yaraysan oo ha xaqirin haba noqoto qofka walaalka inaad kula kulantid weji furan weji furfuran inaad kula kulantid saddexa arrimood marka haddii laga helo kaful adaa badlu nadaa talaaqat lwejh saddexdaas qofka hadduu la yimaadana wuxuu kula dhaqmay dadkii wuxuu kula dhaqmay akhlaaqdii wanaagsanayd akhlaaqda wanaagsan waxa qofku uu ugu sifoobahayaa waa ilaahay inuu raalli geliyo ma ahan inuu kasbado dadka ammaantooda ma aha istustus iyo sumcad ma aha inuu ka helahayo yacnii gharad maadi ama kasb maadi inuu ka helayo ay ugu sugan tahay ma aha ma aha inay tahay qofka abaalgud qofkaana ku ixsaan falaya u ixsaan fal ma aha sida dadka ay soomaalida qaarkood yidhahdaan weel weel ku gud saansaan ku gud qofkii wax kuu keena weel wax kugu keena u gud qofkii kusoo ziyaarto kuu yimidna saansaan ku gud ma aha qofka akhlaaqda wanaagsan qofku wuxuu ugu sifoobayaa ilaahi subxaana watacaala inuu raali geliyo oo ajarkii aan soo marnay iyo fadaaishii aan soo marnay uu ku sifoo see qofka u kasban karaa marka akhlaaqda waxyaabaha ugu kaalmayn kara qofka inuu kasbado akhlaaq wanaagsan xaggee ka kasban karaa ka raadin karaa wuxuu ka raadinayaa awalan kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay oo qur-aanka ah khayr kasta isagu ku jira waa dastuurkii akhlaaqda qayb kasta oo qofka noloshiisa ka mida wuu taabanaya maalan qofkii suu u hadli lahaa sawtkiisi makor buu u qaadaya ma hoos buu u qaadaya ilahi wuxuu leeyahy waqdud min sawtik sawtkaaga gaabi socodkaagii walaa tamshi fi lardi maraxa xaggi aragtidaadii laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunya xagga maqalkaaga waxaad dhegaysa walaa tajasasuu xaggii waxaad cunaysay wakuluu washrabuu walaa tusrifuu alfaadaadii wixii ku saabsan waquluu linnaasi xusnaa qur-aanku marka qofkii ku tadabura yani akhlaaqdiisa wuu toosinayaa wuu dabdinaya sidoo kale qofka waxa laga rabaa inuu la yimaado mujaahadatu nafs nafta inuu la jihaado oo akhlaaqda wanaagsan kula dadaalo oo uu isku dayo inuu noqdo dadka midka ugu akhlaaqda wanaagsan hadal wanaagsan weji furfuran dadka intooda badan yacnii muhiimad weyn lama leh maalkaaga iyo mansibkaaga lama leh waxaa muhiimad laleh sidaad qofka u qaabilaysid wejigaaga furfuran ayaa waxa weeye dadka muhiimad u leh taas ayaa nafta ku reebi karta yacni raad wanaagsan ku reebi karta isku day marka inaad noqotid mumayis qof dadka ka soocan akhlaaqdiisu ay tahay qof wanaagsan akhlaaqda wanaagsan qof ku caanbaxay noqo siiba gurigaaga markaad joogtid ama aabbo ahow ama hooyo noqo ama wiil noqo ama gabar noqo isku day guriga dadka qofka ugu akhlaaqda wanaagsan inaad noqotid meesha aad ka shaqaysid makaanka camalkaaga masjidka dariska dariiqaaga axwaashaada dhammaantood isku day inaad noqotid qofka dadka ugu akhlaaqda wanaagsan oo looga daydo akhlaaqda wanaagsan isku day sidoo kale qofku markii uu ku fakaro aahaarta ka ratibmaysa akhlaaqda wanaagsan maxaa ka ratibmaya ilahay inuu ku jeclaado wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ixsaanku waa nooc ka mid a akhlaaqda wanaagsanayd ilahay wuxuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ilaahay wuu jecelya sidoo kale dadku way ku jeclaanayaan way ku ammaanayaan aahaartaas qofku markuu dareemo waxa weeye waxay ku xambaari kartaa inuu akhlaaqdiisa wanaajiyo sidoo kale usrada qayb badan bay ku leedahay usradu qayb badan bay ku leedahay inay akhlaaqda ilmaha wanaajiso oo ilmaha lagu barbaariyo xagga runta ammaanada yacni rifqiga khayrka inay dadka la jeclaadaan dadka masaakiinta inay u kaalmeeyaan guriga in lagu tarbiyeeyo waxaa ka mid ah oo waxyaabaha ugu muhiimsan ka mid ah asuxba asaalixa saaxiibtinimada waa muhiim waxaa badan dad akhlaaq wanaagsan lahaa oo la saaxiibay dad faasidiina oo iyaguna markaas noqday faasidiin noqday kuwa dukaanka caba sigaarka kuwa caba kuwa mukhadiraadka maaragta cuna sababta ugu weyn oo u keentay waxa weeye waa saaxiibka xun ayaa u keenay sidoo kale munkaraadka iyo caadaadka xun dhammaantood waxaa keena saaxiibka xun ayaa keena maalinta qiyaamo qofkii qof xun la saaxiibay wuu ka shallaayi doonaa wayowma yacadu addaalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila tol beelay haddaan hebel aan saaxiib ka dhigan lahayn ayuu leeyahay nabiguna caleyh isalaatu wassalaam wuxuu noo sheegay saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun ayuu laba mithaal naga siiyey mithaalka saaxiibka wanaagsan wuxuu ku mithaaliyey nin gadahaya cadar gadahaya siiba miskiga qofkaas marka wuxuu yidhi cadarka gadahaya saddex un bay mid tahay in aad maalan ka gadatid ama uu ku siiyo ama aad ka heshid caraf wanaagsan aad ka heshid ur wanaagsan aad ka heshid saddexaas mid unba ka bixi maysid qofka kalena wuxuu ku sheegay ninka birta tumahaya dabka uu shidahayo bahasha lagu buufiyo buufinka la yidhaahdo ninka buufinka afuufahaya ayuu ku miaaliyey ninka buufinka afuufahaya labay mid tahay in buufinkii dabkii inta kugu soo daayo maradii kaa gubo iyo markay ugu yaraato inaad ka heshid ur xun inaad maarata aad ka heshid labadaas bay udhexaysaa marka qofka akhlaaqda xunana waa sidaas weeye nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tusaaxib ilaa mu'minan alla saaxiibin ilaa qof mu'mina maahani walaa yakul acaamaka ilaa taqiy marka saaxiibku waa muhiim asaaxibu saaxib ayay yidhahdaa asaaxibu saaxiibku saaxib waa mid jiida qofka waa soo jiitaa waxaa ka mid ah waxyaabaha qofku akhlaaqda wanaagsan uu ku kasban karo ducada inuu qofku ilaahay baryo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray واهدني لأحس لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت إله إيقو هنوني أخلاق ذا وناكسن إيقو ما هنونين كرو عيد إيقو هنونين كرتا مجرتو أديق ما هني واصرف عني سيئها تيدا حنا إله إيقال ليحي لا يصرف عني سيئها إلا أنت أخلاق ذا تيدا حنا إيقامن ليحين كرو إلا أديق ما هني مركا دعادنا وكود دالهيا إنو إلهي أخلاق ذي سوناس وناجيو صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين